bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaare ha ku dhowaada barnaamijka kulanka warbaahintu warsaynsin dhugun saasan hamiin kasta markil kureew oo nimaada jamaadee sabtiga hagalaasa oo nimo talaado arba hagalaaytu taariikhdana ka beeganta toddobada bilo koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ah koox istunis awaaweli oo la dagaalamaasa ururka al-shabaab iyo ku aas-aasantay deegaanka ooflow ee gobolkan baay waraysi unulweeldhani kooxdaas hogaamiisha iyo barnaamijkaasin ku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagda saasaato weliba barnaamijka ku dheegi doontaan hoo ilaahay karaalanagda xildhibaan ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya han aqalka hoose oo ku hadalay inayo jiraan beelo ku mid a beelo soomaaliyeed oo matalaadan ka haysana baarlamaanka federaalk soomaaliya barnaamijkiiaasiin ku gudbii doon hoo ilaahay karaalnagda saasaato weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagda guddiga lan xil saaray munaasabada maalinta xorriyadda soomaaliya oo geega kulunku weeldhada magaalada muqdisho waana ku hadalay qorshaalanka diyaar garoowahay maalinta xorriyadda ee soomaaliya ee ka eedan lix bilood ku bacda barnaamijkiiasin ku gudbii doon hoo ilaahay karaalnagda saasaata weliba barnaamijkan ku dhugun sudi doonta intii hobada ka jara wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya kormeerku suubii xabsiyada ka yaalan gudaha magaalada muqdisho kulanna la qaaday guddiga lan xil saaray muxaabiista ku fokatay xabsiyada ka yaalan magaalada muqdisho barnaamijkiia ka dheegi doontaan wasiirkaoo dhowr arrimood ku hadalow qodobadaas iyo walaagahani zaa'id intii barnaamijka ku guda jirnay hasiin gudbii doona barnaamijkan waliba hasiin saare intana siin kula dareersay anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinaca farsamadan waliba gacan weyn ku jeesadaayo mahadi ku deerto farsame yaqaanada gacmo fudud cabdulaahi fantastic iyo maxamuud cali cabdulaahi gaabsha mar kale mar lamaad alkhiyaare ha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolkaleeta akhyaari ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan deegaanka ooflow ee gobolka mbaay iyo weliba ku aas-aasantay koox istonis awaawuli oo la dagaalamaasa kooxda al-shabaab kooxdaas oo maalmo lahdhaafi dagaal la galeen ururka al-shabaab ee ka dagaalamo deegaanadan koonfur galbeed ee soomaaliya hogaamiyaha kooxdan oo waraysi sii warbaahinta warsan iyo ku warami ujeedada ku damboytay in istonis abaabulan waana la dagaalamaan kooxda al-shabaab wariyaagan cabdulaahi nuur aadan jecelow iyo waraysigana luweeldhadi
haye maxamed may baa liin sheegay in howlgal ad hogaamiyaasi ad iyo weliba koox ciidan e inaysan deegaan ku tirsan magaalada baydhabo deegaanada hoos kooisan seeteen arrimogaas ma ku jara horta markii dhibaato badan bay la xidhiidhi oo dadka midliin gumaada un aragnay fiirsadwana dadkii dad wali oo qaad lahay deegaanka roogay waltahay walagoodhay maahani kubaaqada la yidhaahay yaway go-aansanayhin in deegaanka seeno ma garanay kasi
habala yidhaaheen inayun habadiridno isdarhiyaayeen isdarhiino marka maadaama qaabtileeda maxdarkiisa masaa yaraatay obiolbaaxnaynanaki laakiin waa yood isbiimayaan ku isbiimayaan gali kasay waayahay dadka isbiimeeyo waad iin sheegayta haanew way unu naftisiidan macnaa yood isbaryaayan maaha dadka macnaha ad iin sheegayta inyo isqarxiyaayan oo dadka dhacaayan ad iin sheegayta shabaab al-shabaab al-shabaab isqarxiyaadka gumaadasa dhaqaalo been gumaadasa markaakismkiisaasbaleenunufiirini iyo sagaal bilooda adigo ka dhalay un sagaal bilooda midhalin may isgoroneyn dadka mediyo ka dhaqamayn dadkayka gumaadeen dongorodan way sharneyn darkiyo roga muduunakasay waayahay marka inta deertan oo seeten
ornayo meel deernay markin sheegaa deegaanka oflawar roogna kasay kasi
deegaanka of laba roogna markaan tiimamkii oona meelo ku dhisnaayay ordhaanwasaaridanay midka qoynay howlgaladan kabilaaranayay oona kadaadnay shalay madaradahay kiisaadibandaysing malaya al askariya oona nookashaayidi ilaayay oo inaadisku waraabiyo waa isla jiiba madiinku shaayidi hadda unaadireedan fiiriyana lacagtan kubahilana maa walaana wada midoo doono walaana kubada unuga dhimashay biirle marka iyoona sidii ku dhimatay lamana ku dhaawacmeen kase waayahay howlgalka samee d
way diyeeyeen maalinta saddexaad waktigii afar saac iyo shan saac kan dhahaysa dagaal oo isku horkooyow e yasin dhamari isin iyo weliba al-shabaab
ha yana dhamari deegaanka dadka roogayo dhan baha la garoobeen silin gulgulay odsadaayan lankii oo una nolol niishanay kanini iyo baabi'i wal niishaan raashinkii niishaani iyo hadana isla wada nibasaasya islay lakalena nibasaasya booshin belinala dhaaman ininka koy waana ka ilmarin iyo anindareedan waan ya ka ilmarin bambooyin iyo walbadan oo kala beeho dawladan oo taageeratay unugwadaniya eednisku kacaawini meeliyada unukubaho si unukubaha fadliya ka taargidayni taasetaana intii unukuraankadamadeegatay isin marka fadhigii kiikin yalisinka kooya mise isin howlgalka qaadeen oo al-shabaab ku fadhijo kaseeteen haye
adiga toddobaatan iyo laba kilomitr sedi kilomitr camal qiyaastasa bay dhagu kusaani katay haye
marka meeli ugu kusaani una weerarnay ilaa iyo intaas laaabiyo maamulaayeen wali un arag ku dhaafanaysa gudaaga macnaha un meeli targetkan ahay shacabka iyo ku xegaayana ku dhibaateexeeno talisku haydiyaan jeedni meeli una kanafsadaan iyo marka
marka saanka dhiiritan isin oo gaadiid un wadana gargaar kale isin un wadana guriditiin hubki isin ku howgalaasan keliya isin wadataan saanka dhiiritan koox oo fidho meelkadla al-shabaabba gaari gaadiidyo iyo hubyo iyo on dhamaystiran saanka dhiiritan oo isin kooy ku weerar isin isartan
wayan ka dhiiranay waalidiinta dhibaatada liingeysidahay yaan ka dhiiranay oo markaasi majmuuca shirqaannoma howlgallo ballaarano hadda wadamadaas lix gobolaan hadduu aragahayna dhowrtan iyo macnaa qaybta warsugaani kadibna taageeraarnay walimanbaan unu sheedana mayna shacabka la dhibaateeyahay war lama qof ee maamulaayeen deegaanka oflowle rawal kumangofan deeran heerruusta yaa waana dadkan amiinkii unkujiifadaan amiinkii malkujiifadaa oo bilisan eraan wan hajeedelay dadka waayahay mayba faday inaadan in edayta marka meedho dagaalku kordhiyi oo howlgalka isan ku fulidan ma meedha hadda ada roogta oflowa mise deegaankii isin ku bateen isin weerarteen ha ku nagateena hadda oflo roogtaan
deegaanka oflow oo guud ahaan meelare degmada baydhabo meel ku tarsano garsood le raaw oo oflow meelin ku galaaw waa dagaalka soomaaliyaan iyo bobsidii ka tay kasi
alay waqtigii afarta ahayd naftiya iskhasaarteen amil war biyaha oo biyaha ku darsadaan iska aragneena dhamar isin marka meela fadhigin eh
unu talis kale malihiin deegaankaanano dhali dadkiina dhali iyo dadkii ehelkaanu ay xiraabtaata dad oo ehelkaana asaabtan qaraabadana ay hirhireen kasay waayahay howlgalka madii isfadhii ahal askari yaalisiin ku dilay isiinna lama yaa ku dileen saada iin sheegtay al-shabaab seelahaan dhawaay taliska qaybta dhexdamaad hiririsun xaseen lasuubi oo arrintaasiin kula hadalay oo dhiirigelin dhinigakii dhinaga taliskiisan ku heleen jarta
safayla safayla taliyaha qabta erbanin taageeray oo qalabka una ka dagaalamaan qayb kumida noocaawi waana na taageeray bar allaala bartiisan roogtan bespesanisasoobaana neeri taliyaha islaaridan weliba safayla yahnin dhawaay waana ninkahambalyeeya waana howlgallada haddii una saacdo ani wajahan una dhanin qorshaysan obilaaya yaa wal oo adduunka soomaaliya lakafarhadoona nagadayn haddii ilaahay marka wakti walba wayba la filada koraa inay dagaal dhii oo dhinaga kiiking ahaato inaysan weerar qaadan ama dhinaga al-shabaab weerarsin kukooy ahaadoy wakti walba dagaal ayaa la filada koro marka isin qorshigin ma ay waktigan
un qorshigan way waa un koormani hirin kii dhimagoona unu manila dhalana manila jaro kasay kasi
koorna mani hirin wadankana gorodaan lanaminkin wayla raidooga gorodaw ina kobta kasaw ina imikii loo laayo uliyo saasaasana ola ana markuu sidiyaayisa soo ku-aamay anuuna jaclana soo ku-aaman waana sirogan oo bilaaya waayahay baydhabo oo kale gurmad sinkukooy oo sahay siinwada ama hub siinsheenow ama raashin siinsheenow oo baydhabo dhinagii sinkukooy jara
waa jaraan jaraan hawada taageeradiibaatanjeedina laakiin taageero buuxiya beelaana kulligaadoono in deegaankaa joogno qalabkii oo ilaa iyo hogaamiyka hadidina ka dagaalamayna wadanka yaalaan meel kasta oo yaalan ammaanka seedan iyona kudisho goryaala kubaadi jara maalinta saddeaad dagaalka nabadgudada xugaa kubaadini haddii ilaahay kulley waan darkun roogii kulley dawladina taageeraas masaa weyaan waayahay inka dambayntii howlgalka mabas inka ka sabay al-shabaab oo go'doomidi deegaanadii tiitiin umadii sinadhalati waalidkii iyo weelkii isandhaldheng oo lugumaadaha saada idin sheegtay taas dartii ay howlgalka howlgalkan sin kaga sabi dadka kale oo deegaanadiiyo la haysada waktigan oo iyona dhibaatada oo kale dhibaatadan isin sheegahay tanka jaraan ma inka baaqalahayd iyona
markaad ilahay kolleegun horta dadka deegaanada oo la haysada way inka baadane walaaladaan eh walaa un horta un hadda ka koobanna mayo ah langa rabkiis naagtii saacadtii dukada guursaday ciyaalkay hukumaadla ka dheef lagu hoolaagisiy laka dhagamahay langaawo kuusubali rabkisay habooday lasaasii la qaaday meela jeehin hogaay lan walaashey caafimad dartiis xamar saadi murtada kaliin go'i lan hoolagisho intii la saadi dekuu lehay maskoo lakugunsagi dad badan oo saas liin isticmaalay oo ugdado badan ka jaraan oo isbahaysaday ana dad isticmaalay jeeki boqolkiiba lehdan hooda la erru dad taasna iyo dhonkaysa waynka baaga sadeeyay yooriga aatageena marka hidaayaan isu koraana
waayahay iyada maasan dadkan kuma hadlagana waraysigaadana seedi
ogaahin ogaahinga isbitaalka xayaada ee beledkun baydhabo oo dadwiinowiisan ku barateena daaweeyow tayo leh iyo hadhawaayowka bulshada folfayla yamayba ogaahiyey bulshawinta ka nool dhammaan gobolada baay bakool iyo gede mayba ogaahiyey in isbitaalkiyo kooyi doonaan dhakhaatiir ajnabi ee haanaso ku fuliyi doonaan daaweyn caafimaada sida dhakhtarada ka takhasusay cudurada bilaanti iyo weliba aada uurka leh doctoresa saamax badrudiin oo dhalatay wadanka suuriya maybana letaa takhasus tumi isiyeedsan ee hoolun iyo hakajarti maybana ha ku shaqaytay wadamo badan oo adduunka kiyaala hataba dhakhtaradaas oo ku shaqeeyi doonto muddo kooban cisbitaalka xayaad iyo baydhowha ka eedan maybana daaweeyi doonta cuduradiiyo kumid ayin kow daaweeyowka caadawareerka lamo hirowka minka nuglaadi sede furowka tubooyinka caadamareenka afar qaliinka burooyinka ilmagaleenka kayaalaan shan qaliinka aada sida caadiga ee dhalaway li la tacaalowka owlaadlaanta todoba la taliyowka iyo ku warqabowka aada uurka leh siyeed daaweeyowka infekshanka bilaanta kadhiyaw sagaal daaweeyowka babaasiirka aada uurka leh hataba isdiiwaangelinta mayba ku dareertay dadwiinow cisbitaalka xayaad ee beledkun baydhabo ditooreesyaduna maybaa ku shaqayi doontay cisbitaalka muddo kooban maybana shaqada ku bilaawi doontay cisbitaalka xayaad ee beledkun baydhabo tuma ishanta bili koowaad sanadka lamaada kun iyo labaatanka oo ka eedan maalin khamiise walaagii faahfaahayn intaas dheerna mayba kula xiriiri kortay taleefon nambarada furyaal joshaleyinga eberlihal shan taleefon nambarada shale eberlihal shan siyeetii kow labaatii kow toddobaatii sede eberlihal li sagaalin iyo sede konton iyo shan eber eber eberlihal li siyeetun konton konton nambarkanka dambooy eberlihal shan sagaalin iyo kow sagaalin iyo shan lixdan firmigoone doctor maxamed cabdi ibraahim oo longordow doctor shaahid oo ku howlgala cisbitaalka xayaad dhawaanowna howlo shaqo un kuma qonayo cisbitaalka yaa u siina hafadheedo doono cisbitaalka maalinnimaada sabtiga ee hoba anaga awoodale ogolaada angmogateen dadwiinow fursadon qaaliga ee cisbitaalka xayaad usasiinshaani isdiiwaangelintana dareertayow deera cisbitaalka xayaad ee beledkun baydhabo mahadsantiin
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaare xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa oo kumida xildhibaanada baarlamanka aqalka hoose ee dowlada federaalk soomaaliya degan doorashadiisna ee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ku hadalay in iyo jiran qabaa'ilo kumid ee qabaa'ilada soomaaliyeed waxaanas oo matalaad ankahaysana baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saasaato xildhibaanku weliba ku hadalay sharciga doorashooyinka ee dhowaan golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo ka ansixiya magaalada muqdisho iyo sidin is waafajiilaya qorshaha doorashada haddaha dareerta ee soomaaliya ee lakuwada inoo nagata hal qof iyo hal eed iyo sidoo kaleeta four point five waa ku brofesor maxamed cumar dalxa oo ku hadalay
qaacidda caam ah magaca ee aan siistay ee aan ku adkaysanaya wuxuu yahay waa mid darin iyo maqaar isku tulaya ma garta dad faa'iido ku qabi doono oo hadda ma aragtay horay wax badan oo xaqdara ku haystay haddii isaga ee sida hadda four point five-ka loo sii daayo ee iska ahaan doonaan dad xaqdare wax ku haysta weligood ay ahaanayaan kuwii xaqdarada lagu sameeyeyna weligood xaqdaradaasi ay ku sharciyoobayaan laakiin haddii doorasho xor iyo xalaal four point five meesha uu ka baxo kuwa maanta wax badan ku haysta xal baa la doonayaaye xaq lama heli karo inay wax badan weyn doonaan baan yani shaki ku jirin oo kuwa xaqdar lagu sameeyey ee waxaan u cuntamin maanta four point five-ka ayaga ee ayaga cagta hoostooda lagu geliyey inay ayaga ka tira bataan marka la aado deegaan oo si sax ah qof iyo codkii iyo qof waliba waxa uu ka gooyo mujtamaca iyo dadka dooranayaan codkoodii isaga waxa uu kalsooni markaas kala yimaado marka si dhaba loo gaaro laakiin hadda four point five-na waa halkiisii xor iyo xalaalna waa ma aragtay doorasho iyo qof iyo codna waa lagu aadaya laba isqabanaysa aniga codkayga horta isaga baarlamaanka uu ku jiro hoyadii ku qalan aniga wixii aqlabiyadda baarlamaanka ay yidhahdeen ayaa sharci ah oo waxaan aniga hadda keligayga oo aan intaan gooni u istaago laakiin ra'yigayga fikirkayga ee saliimka ah ee mar waliba taagnanaya ee wuxuu yahay aragtidaan ka qabay shalay inaan maantana taa aan ka qabo oo aanan u ahayn soomaaliya wax cadaalad ee haba yaraatee u dhow four point five inay ku shaqayso oo nidaam ku dhisan oo beeleed ah ee haddana xisbi waayo la yidhaahdo qof iyo haddana maaragtay codkii waayo la yidhaahdo ayadoo sharciga dastuurka noo yaalina uu yahay muwaadinka soomaaliyeed ama muwaadiniinta soomaaliyeed inay yihiin kuwo siman sina maaragtay wax u dooran karaan iyagana la dooran karo reali weliba haddaan litacaarafu qaba'ilkan ku raaciyo qaba'illa soomaaliyeed ee mudan inay yeeshaan matalaad ayaa golaha shacabka ku jirin labada boqol todobaatan iyo shanta oo dagoodiya ka mid yahay oo fakishini ka mid tahay oo coormale uu ka mid yahay oo eyle jabay ka mid tahay oo kaboolo uu ka mid yahay oo saddex cumar ay ka mid yihiin ma weligooda marka shalay haddayna laba boqol todobaatan shanta ay ku jirin masaasay maabka soomaaliya ee awood qaybsiga ee had iyo jeer dawladnimada ay ku dhisan tahay forever oga maqnaanayaan aawo tirada iyo tirayada ay leeyihiin meesha ay kasoo gelayaan soomaaliya haddii weligeeda four point five sharcigii hore sharci oo xeerjajab ku dhisan oo gebigiisa dhanba lagu soo koobay xaq lama haye xal baa la rabaa waaba la iska caddaysta mogtahay wax xalaal ah ma hayne wax un lagu moodmoodo maalmo laakiin now federaal aan qaadanay dawlad kumeel gaar baan ka baxnay shalay haddii hub iyo awood iyo qancin beel oo iyada lagu siinayo tani ma aragtay xoogaa yar iyadaa yara xoogaa ma aragtay kulkulul ama iyadaa af dheer oo dadka miiska u fadhiyo ayaanan la loodin karin maanta waxaaba tiri xor iyo xalaal waxaadna tiri nin walba muwaadin ah ninkaad rabti dooro adoo xisbi ah haddana maxaad u qabyaaladaynaysaa oo haddii shalay aniga ee qabiil laygu riixi ama haddii aniga ee cadaalad daro oo laygu yiri ee maaragtay nus ku qaado oo aniga aan ku qancay xal baa la rabaa maxay tahay maantana wax aad adiga aad igu qancinaysid oo aad ileedahay weli nus baad sii ahaanaysaa anna maaragtay shalayna xaqdaran ku ahaa maaragtay tiro buuxda berina maaragtay tiro buuxdaan ku ahaanayaa ayadoo xor iyo xalaal adigana halkaagii baad taagnaanaysaa nuskaadaad ahaanaysaa diiniyana kuma wanaagsana dunyawiyana kuma wanaagsana maxaa yeelay sidaan baarlamaanka ka hor yirin ilaahay walidakari mitla xaddi unhayeyn buu yihi raggu haweenku labadooda nafsi ayay leeyihiin ee lama oran dadka ugu afdheer qaylada badan ayaa waxay leeyihiin wax ka badan ama nasiibka laba jeer dadka aamusan ama nabadda ku caanbaxay marka xilligii laga soo gudbay ee nidaamkii four point five ee laba boqol toddobaatan iyo shanta ee xal la mooday ee xaqdarada ahayd haddaan ku aadayno maanta mid si sharci ah oo haddana doorasho oo aan uga dhigayno weliba xor iyo xalaalna magaceeda waxaan leenahay kelimatulxaqi yuraadu bilba
usub lankiin aaranti ubabinagadaw oo doolugaal lankiin dhaliina ilaalay aanuma kuweydiyaw afowley madiin maaladama oomna biyo koogooye ma irsaag walba makiinka qobadaas arrinta arrintii ma'e bushoy aflah oo aflahkii korug moodey يدهن أسرية يلفوري ummuday kooyanii la araga ko'oon bahaa أفلح سبيشاليست هوسبيتال abbabaay raajidba eediin ajabiidi أسرق أهو عالم بقى ma doono kombyuutar hangliin adeegsidaw بني كولوشة أنسا أنسا معه owlaadan haata aragaayan إيك بيكو بهي بلسوي أقالا niiku lo'oon bahaa aflaah isbeshaaliste hosbitaal qaybagi dhexe barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaari wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo geega kormeerka suubi xabsiyada ka yaalaan magaalada xamar walina wasiirka kulamo la qaadaday hogaanka ciidanka asluubta ee soomaaliya saasaato guddigii dhowaan lan xil saaray maxaabiistii kufokati xabsiyada ka yaalaan magaalada muqdisho isoona ku waraysaday meeli walang marahayo howlihii landhiibi guddigaas lang xil saaray maxaabiista ku fokatee xabsiyada magaalada muqdisho wasiir xasan xuseen xaaji oo warbaahinta loo hadalay kormeerka kubacda iyo may sharxaadku biyey waxyaabaha kula kulami xabsiyadii iskormeerka kusuubi iyo guddiyadii isula kulami bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxaan kormeer shaqo ku tagay xabsiga dhexe waxaan la kulmay kusimaha taliyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale hogaamaha kala duwan waxaan kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa shaqada ciidamada usluubta ay wadaan ay ka mid tahay ilaalinta dadka xabsiga ku jiro xuquuqdooda iyo daryeelkooda iyo ilaalinta guud ahaan xabsiyada dalka ka jiro runtii warbixiino fara badan baa ay isiiyeen waxaan kale aan kormeeray xabsiga dhex dadka ku xiran oo xabsiga ku jiro cuntada la siinayo iyo tababarada iyo tacliinta ay ee dugsiyada ay ay wax ku baranayaan runtii waxaa iga muuqday shaqo wanaagsan dhinaca tababarada iyo xirfadsiinta iyo isguulaadka meesha ka jiro oo runtii aan u arkay in manhajkii wasaaradda tacliinta ay soo rogtay ay haystaan dugsiyada qiibaha kala duwan aan rajaynayno dadka ku xiran markay ay ka soo baxaan dad oo wax bartay maadooyin kala duwan runtii ay diyaarinaysa u diyaar garoowayaan sidii ay bulshada ay dib uga laaban lahaayeen ayagoo wax bartay waxaan dareensanaa in xabsiga dhexa uu yahay xabsi qadiima wakhti hore la dhisay oo u baahan dayactir runtii dayactir badan buu u baahan yahay maadaama xabsigan quruun u dhisanaa dhinac kastaba markaad ka eegto waxaad dareemaysaa inuu wakhtigii la dayactiri lahaa guud ahaan uu u baahan yahay waxaan ku boorinayaa muxsiniinta oo soomaalida dalka joogo oo ilaahay maalka siiyey maadaama dowladdii hadda qarashaad weyn oo hadda lagu dayactiray loo haynin in xabsigan la dayactiro ciidamadana waxay leeyihiin runtii dad injineera oo ka shaqeeya arrintaas waxyaabaha loo baahanaan karo oo waxyaabo oo yaryar oo ay ku qaban karaan naftooda waan haynaa dadkii shaqada qaban lahaa laakiin waxaa loo baahan yahay waxyaabihii kale oo dhaqaalaha ku baxayay oo xabsigaas in lagu hagaajiyo loo baahnaay dadka muxsiniinta doonaya inay wax ka qabtaan wasaaradda iyo taliska oo ay la soo xiriiri karaan sidii wax looga qaban lahaa taas ahmiyadeeda waxaawey maadaama xabsiga uu xabsi weyn oo horeyna ma aragtay uu ahaa xabsigii ugu weynaa dalka oo wakhti horena la dhisay waxaa khatar ah marka xabsigaas haddii oo dayactirkiisa la dhammaystirin inay khatar noqon karto sidii maxbuus dadka oo xabsiga ku jira ay ugu noolaan lahaayeen oo laga yaababa in hataa baxsi imaan karo maadaama derbigii uu uu u duqooway marka taasna maanta waan soo indhindhaynay si kaleed guud ahaan talada guud ahaan xabsiga shaqadii si fiican baa u socota waxaa kale oo ayadana meesha ku jirtay guddi dhowaan la saaray oo arrimaha xabsiyada guud ahaan baarayay khaas ahaan dad la sheegay inay ka fakadeen xabsiga guddigaas shaqadooda way wadaan habeen imaalan ma seexanayaan ilaa ay ka gumgaaraan arrintaas say u dhacday anigana xukuumad ahaan waxaan u qaadanay arrintaas inay tahay arrin khatarkeeda leh laga qaado tallaabadii ugu wanaagsaneed oo sharciga waafaqsan cid allaa ciddii arrintaas haddii ay noqoto fududaysay mise ma ahe shaqadaas gudan weysay haddii lagu ogaado sharcigaa la horgeynaya dowladda soomaaliyeedna waxaa waye waxay lamaana qaadaysaa dadka xabsiyada ku jiro inay xuquuqdoodan helaan oo meeshii looga tirigalayna lagu haayo cid kalena mar damba aan xabsi ka baxsanin lamaana qaadkaasaan haynaa waan ku dadaalaynaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba in aan noqono cid alla ciddii sharciga la geeyey oo lasoo xukumay ilaa oo wakhtigooda ka dhammaado fursad u helin inay sharcigaas ay ka baxsadaan marka runtii taliyaasha aad baan ugu ugu adkaynay inay shaqadooda qabsadaan waxayna diyaar u yihiin shaqadooda inay qabsadaan waxaana rajaynaynaa insha allahu xabsiyadeena dalka inay noqdaan xabsiya caalami ah sidaad u aragteen xabsiga weyne oo m b c c loo yaqaano oo oo excotrol ka dhisan xabsiyada kale dalkana inaan hagaajino waxaa la farayaa saraakiisha meel kasta ay joogaan dalka in xabsiyada dalka waajibkooda ka gutaan way garanayaan waajibkooda xuquuqda maxaabiistana ilaaliyaan maxaabiistasna ay hayaan oo ilaa oo xukunkooda ka dhammaado oo sharciga la horgeeyo sidii sharciga qabo marka aada iyo aad ay ugu bogaadinaya shaqada ay qabteen meelaha yaryaroo dhammana oo qaldaadka ka jirana waxaan rajaynaynaa insha allahu xukuumad ahaan iyo siyaasad ahaanba inaan u saxno waxyaabihii shaqooyinkooda u fududayn lahayn oo saraakiisha insha allahu inaan ku caawino marka dib u dhiska dalka iyo horumarka dalkana inay ka qeyb qaataan maadaama ciidamada asluubta ay yihiin ciidankii ciidankii afaraad oo ciidankii saddexaad oo maaragtay ciidamada qalabka sida ayagoo weliba loo baahan yahay mar kasta ammaanka guud dalkana ay u taagnaadaan khaas ahaan ammaanka garsoorka dalka oo ay ku lamaanin yihiin markaas marka aad baan idinku mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo iyo iyo intii kaleo ka qayb qaatay ma guud guddiga la magacaabay toddoba xubnood bay ka kooban yihiin shaqadooda way ballaaween dadka maanta aan soo kormeeray ay ku jiraan shaqadooda way way wataan aad bay u shaqaynayaan habeen iyo maalin waxaa way dhinaca kastay ka fiirinayaan baaritaanka laakiin waxay hadda qaban hayaan iyo meeshay u joogto oo ka hor dhici mahayo waa arran baaris socoto wey laakiin waxaad ogsaane waxaa waxaan ku adkaynay in maaragtay baarista lasoo dedejiyo cid allaa ciddii maaragtay arrintaas qiib ka aan sharciga la horkeeno marka arrintaas si fiican ay u socotaa waxaana rajaynaynaa insha allahu in lagu kalsoonaado shaqada socoto dowlad ahaan aan u wadno iyo ciidamada usluub ahaan iyo wasaarada cadaaladda insha allahu jawaab saxana waa laga keeni doonaa jawaabtaasna wixii keento sharciga la horkeeni doona
daynab how intay kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay daahir adiinantan jeed daarudawa hosbital usumay daarudawa hostal leyli leemay foola isbitaal daawan yaaluwamay way diin dirikow diinlay bilaawshaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lankika daytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskulee da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udhurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal diktoor alluunlee ilmisay alla deersiiyey waaye arag
qaybagii dambe ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerna akhyaari qodobkan dambooye guddiga dhowaa madaweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ban xil saareen in iyo diyaariya munaasabada maalinta xorriyadda soomaaliya ee ka-eedan bili lixaad ee labaatan lito juun iyo kowda luuliyo ee bili toddobaad ee sanadku iyo geega mayba kulanku weeladan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kulankaas iyo waliban ku hadalaayeen guddiga sidii la diyaariyin lahaayey munaasabada maalinta xorriyadda ee soomaaliya kulankaas kureed weliba warbaahintu la hadalay guddoomiyaha guddigan qabanqaabada munaasabada maalinta xorriyadda waana ee wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayar maareeye walina wasiirkuusi sharaxay in qorshaha guddigu seeyo in bulshada soomaaliyeed iyo ogaadan in dowladda soomaaliya qorshigii sanad kun labada kun iyo labaatankiian ka taragalay inuu nagada qorshe laku hormariyo dhaqanka bilicda iyo soo kale dhaqaalaha dalka soomaaliya waa ka wasiir maareeya oo ku hadalay kulankaasiiti kureed guddiga qabanqaabada xuska lixdan guurada xorriyadda iyo midnimada soomaaliya oo dhowaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya magacaabay runtii xubnaha guddiga aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa oo badankoodu horena uga tirsanaa guddigii qabanqaabada ee xuskii konton iyo sagaal guurada sharaf bay noo tahay inaan runtii maanta halkan u fadhino sidii ummadda soomaaliyeed dareenkeeda loo loo loo kor loogu qaadi lahaa wadajirkooda waxyaalaha ka dhexeeya maalmaha xorriyadda iyo midnimadu ay ka mid tahay marka kulankaasanu maanta lahayn waanu ku qorshaynaynay hawshaana loo xilsaaray mahadsanid lix bilood ku dhowaad ayaa ka dhiman waktigii xorriyadda lix labaatanka juun iyo kowda julaay waxaana runtii in la dedejiyo oo xilligan la magacaabo horta marka horeyse waa aragtida madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo runtii sanadkan uu leeyahay calaamado badan oo madaxweynuhu u arkay in iyo ra-iisul wasaaruhu in guddigan wakti hore la magacaabo calaamadaha uu leeyahay lixdan guuradan waxaa ka mid a marka horeysa waa lixdan guuro lixdan waa sanad ama waa waa waa xilli taariikheed ku calaamadsan oo bulshooyinka caalamka oo dhan iyo bulshada soomaaliyeedba ugu calaamadsan xilli majuura qofku uu qaangaadho qaangaadh weyn uu noqdo khibrad dhammaysto karti dhammaysto waayeelnimo dhammaysto marka qaranka soomaaliyeed baa lixdan jirsaday waa marka koowaad marka labaad muhiimadda ay leedahay maalintan waxa weeye waa labaatan guuradii markii dowladdan hadda jirta dib loogu soo yagleelay dowladnimada soomaaliya magaalada carta dalka jabuuti oo runtii systemkan hadda jira uu ka yimid labadii kun maalinba meeshuu soo istaagnaaba maanta uu halkan joogo qodobka saddexaad ee ay muhiim noogu tahay waxaa weeye sanadkan dowladda soomaaliya waxay ku calaamadisay sanadka horumarka rajo soo celinta nabadda iyo midnimada dhammaan iyo horumarka dib u dhiska ayaa lagu calaamadiyey wuxuu noqon doonaa sanad waxqabadka dowladda hadda saddexda sano shaqaynaysa ee hadda jirtay nabad iyo nolol waxqabadkeeda si waadaxa u arki doonaan shacabka soomaaliyeed horumarka laga sameeyey dhinacyada amniga laga samayn doono ilaa haddana laga sameeyey runtii inkastoo marmarka qaarkood shilaal dhacaan waan ka xunnahay argagixisadu shacabka soomaaliyeed beegsato sidii kii labaatan iyo sideedii december horumar weyn ayaa laga samayn doonaa dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha oo deyn cafiska insha allahu tacaala iyo shaqo abuur in dhallinyarada soomaaliyeed loo sameeyo nolol loo sameeyo ay ku jirto dhinaca dibudhiska dalka oo haddaba aad ogtihiin dhismayaal badan inuu inuu inuu socdo haddana uu inala fadhiyo maareeyaha dibudhiska qaranka waxaa horumar laga sameyn doonaa dhinaca siyaasadda oo dowladda ay u qorshaysan tahay inay qabato one man one vote ama doorasho wakiilada siyaasadeed shacabku ay soo dooran doonaan marka wuxuu noqon doonaa sanadkii guusha wuxuu noqon doonaa sanadkii dib u kabashada soomaaliya si buuxda ay dib ugu kabato hay-adaheedu si buuxda sida haddaba muuqata ay ay mas-uuliyadahoodii internationalka iyo localka ama ama gudaha iyo dibadda hay-adaha dowladdu si buuxda usoo ceshan doonaan adeeg waxtar ah uu dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed u bilaaban doono o gaari doono ayuu noqon doonaa marka munaasabadahaas waaweyn ee lixdan guuradu kulasatay awgeed ayaa madaxweynuhu guddigan hore magacaabay oo u oo ku amray inay dalka oo dhan ka sameeyaan muuqaal dowladnimo muuqaal rajo soo celin muuqaal nabadeed muuqaal dib u heshiisiin muuqaal dowladnimo ay- ay- ay- ayaa laga samayn doonaa dalka oo dhan waxaad arki doontaan hawlo badan tartanno farxado dabaaldegyo abaalmarino shaqo siin dib u dhis dalka oo dhan ka socda munaasabadda soo socota dabaaldegu wuxuu ka dhici doonaa degmo kasto dalka ku taala wasiirada iyo xildhibaanada iyo madaxda heer qaran waxay tegi doonaan oo dadweynaha dabaaldega xuska toddobaadka xorriyadda kula qaadan doonaan degmo kasta oo dalka ku taala ilaahay idankiis waxaanu rajaynaynaa in ciidamada qaranku ay argagixisada iyo nabaddiidka muddadaas ka hor dalka oo dhan ka xoreyn doonaan dabadeedna ay u suurtogeli doonto madaxda soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed inay ku wada dabaaldegaan degmo kasta qorshuhu sidaas weeye marka aad bay uga duwanaan doontaa heer qaran heer degmo heer maamul goboleed heer gobol kulligood madax ka socota heer qaran iyo ka socota maamulada dalka ka jira ee maamul goboleedyada nalaa olloga ah ee dalka ka jira oo wada jira ayaa degmooyinka dalka oo dhan kula xafladayn doona waxaana jiri doona sidaan sheegay tartamo bulshada lagu abaalmarin doono heer degmo iyo heer gobol adaa mahadsantihi thank you
genay mayka daaray geedo ongooyahay guray goobo goobayaya dhuxulaa ku garbii sidaya beedka digsii sida ungurtoy geedo gaarakin daagay madoona guudaasha hirgalaase guurhugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kinshaanay gaaminay haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadan xafiiskii anjeeda qur'ada mahinboobsido hemeenamay suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulanba ka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharari madolay dhuhulan miyin oogdo hase walkuwayngaadamay dhuhulana ka dhamboodi dharka ebaras siidi shidowshana dhaba ka qabo hewal kare lukugu gudubowma dhahad eyo kambanigii yunigaasu hee may dornayreed maysin wadey haamoogii jikada yunigas oo isinku kuneebsadaas weli akhyaare may la socotaan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qaybogen damboy iyo ku guda jirna wararka haddaana dayrahaya xaafid kumid xaafida magaalada baydhabo gaar ahaan xaafida buulijadeed iyo maylaha ku waramahaye in guri kumid ee xaafadaasi toy dabku kahi dabkaasna sababay khasaare dhimisho saddex ruux oo haayay lama onag iyo aawkii dhale dabkaas yaa la sheegahay in ku dhaladay shidaal yaali guriga kureydna dab deeri taas oo sababtay in dhimashada aawkii gurigaas iyo lama onag usa dhale inuu ka dhimadaan walaag warar dheeraadah ku korara barnaamijyadani wararkaana dambe iyo ku dhuwansadi doontaan insha allah guud ahaan akhyaara intaha ka afmeeray barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliyahsin saar intanisiin kula dareersahay dhinaca farsamadan weliba gacan weyn ku jeysadaayay farsamayaqaanada gacmo fudud mahadi ku deerto cabdulaahi fantastic iyo maxamuud gaabshaa mar kalintii ku kulamo doon weliba siin kugu tabaana unoo wada jira sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu